aan ku horeyna maamul goboleedka hirshabeelle ayaa soo gabagabeeyey doorashada aqalka hoose xildhibaanadii ku harsanaa xalay waxaana lagu doortay magaalada jowhar laba kursi oo uu ku jiro kursigii ay ka geeriyootay xildhibaanad aamine maxamed cabdi oo qarax ismiidaamin ah lagu dilo bishii maarj ee lasoo dhaafay xuseen xasan dhaqne ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne
magaalada jowhar waxaa xalay lagu qabtay doorashada kursiga sumadiisu tahay hoob boqol soddon iyo shan kaas oo ay ka geeriyootay xildhibaanad aamine maxamed cabdi oo qarax lagu dilay xilli beledweyne ay ka waday ololihii ugu dambeeyey ee dib u doorashadeeda guddiga doorashada hirshabeelle ayaa shaaciyey in maxamed aadan daahir caanooy uu ku guulaystay doorashada kursiga oo xalay lagu qabtay caasimada hirshabeelle gudoomiyaha guddiga doorashada hirshabeelle maxamed xuseen waadi ayaa ku dhawaaqay sida codadka loo kala helay natiijada doorashada oo saddex musharax ay ku tartameen doorashadii way noo soo gabagabowday natiijadiina waxay u dhacday sidaatan ergada noo soo xarootay waxay ahayd boqol iyo kow waxaana natiijada loo kala helay sidatan amran xuseen isaaq waxay heshay hal cod maxamed nuur xuseenna afartan iyo sideed cod maxamed aadan daahirna wuxuu helay konton iyo laba cod sidaa darteed kursiga boqol soddon iyo shan waxaa ku guulaystay maxamed aadan daahir wabilaahi towfiiq maxamed aadan daahir oo helay codod gaaraya laba iyo konton ayaa u mahad celiyay ergadii dooratay laakiin wax badan kama sheegin marxaladii kursiga uu soo maray intii ay socotay doorashada xildhibaanada aqalka hoose waa idinkaga mahad celinayaa iyadoo xilli dambe ay tahay heerkaan aan isla soo gaarnay caawa kursigeennana ou noqday mar kale aan ku celinaa kursigii ugu dambeeyey insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo beelweynta abtisamo waxaan codkooda gaarsiin doonaa meel dheer hadduu ilah yidhahdo insha allahu matalaad dhab ay heli doonaan hadduu ilah yidhaah hadal badan inaan jeediye ma jecli waxaan mar kale dib ugu laabanayaa dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday degmada beledweyne ee dadkii faraha badnaa ay ku dhinteen oo faamilka ahaay waxaan rabaa habeen jimcaad waaye inaad u ducaysaan dadkaas meesha ku dhintay oo afar afar faataxa u martaan dadkii ka soo qayb galay dhammaantiin ilaahay inuu u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacano hadda isbitaallada ku jirtane ilaahay u baayo dhayo sidoo kale xalay waxaa magaalada jowhar lagu qabtay doorashada kursiga sumadiisu tahay hoob boqol afartan iyo kow kaas oo uu mar kale kusoo baxay maxamed abuukar islow ducaale wasiirkii hore ee amniga xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre doorashada kursiga hoob boqol soddon iyo shan ayaa waxay ka dhigan tahay in hirshabeelle ay soo gabagabaysay doorashada kuraastii ku harsaneed ee golaha shacabka walow aanan dhinac loo ridin kursiga hoob siddeetan iyo lix oo uu kusoo baxay fahd yaasiin inkastoo guddiga doorashada heer federaal uu diiday natiijada doorashada xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa markan waxay isu diyaarinayaan doorashada madaxweynaha tobnaad ee dalka oo la qabanayo shan iyo tobanka bishan may xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne